bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiintayna kulantee faylaa ka dhawada barnaamijka kulanka warsan oo nin walba isiinku dhugunsaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madina kuraha hamiinimada jimaade qodobada barnaamijka kulanka warsan oo nimaada isiinku dhugunsada doontawnan isiinka hayna weliba ku mid ah deegaanka garaysweyne oo labaatan shan kilomitir injirta magaalada xudure xarunta gobolka boqool iyo weliba markaasi lisheeg inti melaysa iyo ka dagaal culuska dhex mari ciidamada dowladda soomaaliya weliba kooxa ku tirsan urarka al-shabaab barnaamijka kulanka warsan iyo kudhugunsi doontan waraysi dheer oon markaasiin ku hayna maamulka degmadaasay xudur oo markaasi iyo kuwarbiyayan dagaalkan eedkan ulusay oo markaasan dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya weliba dagaalyaano ku tirsan ururka al-shabaab khasaaraha lamada dhina iyo markaas barnaamijka kulanka warsan oo nimaadu isiinka dheegi doontaan saasaatoo barnaamijka kulanka warsan oo nimaadu intiinu kuguda jarna waliba markaasay isiinka dheegi doontana daraawaliinta ama dadka wadaan baabuurta intan dhexaysa magaalada baydhabo weliba magaalada muqdisho caasimad dalka soomaaliya ee maalinta saddexaad weliba markaasa iyo mudaaharaadka wadana degmada afgo ee gobolka shabeellada hoose mudaaharaadkaasi barnaamijka kulanka warsanka dheegi doontaan sababto markaasi iyo mudaaharaadeen ama nisbambow eedmi markaasi iyo ka sameyn degmada afgoye dhibaato seegee la kulameen maysee kala kulameen jidkan dhexay baydhabo weliba magaalada muqdisho weliba guud ahaan degmada afgoye gobolka shabeellada hoose waraysi dheer yaasiin ku haynahana ku mid ee daraawilinta ee degmadaas ka shaqeeyow siyaasadda barnaamijka waliba isinka dheegi doontana isla qodobkaas isku midaya gaashaanle maxamed aamiin cusmaan taliyaha saldhigga booliska degmada afgooye iyo weliba markaasa uusi ku wargeeya cabushadaasa kuweertiiya daraawaliinta baahurtuwadaan intan dhexaysa afgooy weliba magaalada muqdisho weliba kambaydhawiis kirowa barnaamijka kulanku warsan iyo kakubogda doontaan qodobkaas oo faahfaahsan saasaatoo barnaamijka kulanku warsan oo nimada intiin kuguda jarnay akhyaare weliba markaasa isinku dhugunsida doontana kulankiin ku horeeya weliba markaasi keyga magaalada baydhabo ee xarun goboleedka baayka waaldhidana guddiga abaaro deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba ururka markaasay sooswensale ka magacaabow haddaba kulankaasay markaasiyo waaldhidan may markaasa kubay maylan ku hadali qodobadii markaasee ku baxeen dhaqankala doonana ama iskaleeda meelkiyo iyo markaas sii surnaa doonan barnaamijka kulanku warsan iyo markaasay kugubadudi doontaan qodobkaas oo faahfaahsan oo usa gooboob ku hay kulankaasay kusimaha madaxweynaha waan ee wasiirka beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqe saasaadoo barnaamijka kulanku warsan oo nimaado intiinu guda jarna akhyaare weliba markaasay isinku dhugunsada doontana abaaro markaasay ka jaran deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya sian saamayti xooloo markaasay deegaanadaas abaartadobti markaasay iyo ku noolayan haddaba waraysi dheer iyo markaasay isiinku hayna dadka xoolo gadadow ama dadka markaasi suuqi sheeno xoolo si markaasay insaamayn iyo kuwarbiyan abaaro iyna markaas xoolo suuqli sheenohano markaasay beesafeel lagadaay xiliyadii oo kale barnaamijka kulanku warsan yaa markaasay ka dheegi doontaan qodobkaas oo faahfaahsan oo markaasun waraysi siinku hayna haana ku mid eh dadka gadow xoolo iyo weliba dadka sheenow suuqi wiin ee magaalada baydhabo saasaatoo barnaamijka kulanku warsan oo nimaadu akhyaara intiin kuguda jarna weliba markaasay isinka dheegi doontana degmada ceelberdi oo ku tirsan gobolka bokool iyo weliba markaasay la sheegaha intiya ku midata degmooyinka markaasay xilligan abaarta markaas ku jarta biyaradii weliba xiliyadan ka dambeeyam sannadii ka dambeeya markaasay wal oo dalag leeroo markaasan kabana waraysi dheer iyo markaasiin ku hayna guddoomiyaha degmada ceelberdi ee gobolka bokool oo armoosi weliba armo kalediisu markaas idaacadda warsan ee magaalada baydhabo soonkuwarbi saasaadoo barnaamijka kulanku warsan oo nimaadu intiinu kuguda jarna weliba markaasay isinka dheegi doontana xildhibaanada hawaa xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba markaasay eedan eedan kulal hanjeedeena guud ahaanba maamulka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanadaasay sheegayna inti markaasay maamulka koonfur galbeed soomaaliya uusan walqabadi ama wal usanka qabana shacabka markaasay hakujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulanku warsan iyo ka dheegi doontaan qodobkaas oo faahfaahsan islamarkaasayna iyo ka hadlaayaan ama ku hadalow haana ku tirsan xildhibaanada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo iyo geega markaas iyo kulanku welidan magaalada muqdisho ee caasimad dalka soomaaliya akhyaareysaaas haddoo barnaamij kulanku warsan oo nimaada intiinu guda jarna weliba markaasay isinka dheegi doontana madaxweynaha xili jeesii dhammaaday ee mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba markaasay uusa ku hadalay haddii afartan sina hadareerta uusa la magacaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markaled intii us markaas isbeddel ee markaasay lantaabada kormarkaawisa ka samayn doona guud ahaanba dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hore ee markaasay ballanqaado badan ka samayd shacabka dowladda ama dowladda federaalka soomaaliya eynahanoo markaasay dhaqan gali intii markaas usulandhaari ama markaasay qodobadii usa sheegay intii usa xilkaasla kadhibna barnaamijka kulanku warsanya ka dheega doontan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha xishasii dhammaada eh oo markaasi usa kulan usa kawaalida magaalada muqdisho oo markaasi usa ballanqaayo samey qodobadaas iyo qodobo kaleed iyo barnaamijka kulanku warsan oo nimaada uuna ka gudi jarna markaasinka dheegi doontan iyo weliba laahaniyo cusboonaasuntiin barnaamij gudi jarna deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulanku warsan oo nimaadan weliba markaasay sinsaaray islamarkaasayna intaasiin ku jeedi doonaan oo sida cali muuse maxamed ateera dhinaga farsamada waliba markaasi oo ka kijare saalax cali maxamed saalax kaysa mar kaleed iyo kulanku warsan akhyaaray mar kaleda kulanto faylya hawada siin kulanna idaacadda warsane magaalada baydhaweyne oo dhugun saaytan hamiinnimo talaade oo arbaaniya galay taariikhdaniya ka beeganta sadiida bilo koowaad ee sanadda lamada kun tomiyo toddobada barnaamijka kulanka warsan iyo gudagalaana iyadoo markaasay jaran dagaal markaas usugeega kudhiya deegaanka garisweyne oo markaas labaatan shan kilomitr injarta magaalada xudure xaranto gobolka bokool barnaamijka kulanka warsan ka dhiga doontaan balse weliba markaas kormaryaane kulankii markaasi geega magaalada baydhabo ee xarun goboleedka iyo xarun goboleedka baay iyo kuwaladan mas-uuliyiin markaasa ku tirsan ururka sonswensa markaasa lankamaga dari iyo weliba guri guddiga awaaro markaas deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo markaasa lama beri ka hor ama maalinta shalay bahayti la korgeli magaalada baydhabo kulankaasi weliba ha ku qayb galaya mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya uusan koraya kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi oo markaa uso kulankaas ay ko isu furi siyaasadda kulankaas waliba markaas goobro ku hayay diini maxamed diini guddoomiyaha dalada ururka bulshada rayidka ee markaas usu ku hadali waliba markaas is sheegay intii kulankan useeyo kulan markaas lankukuur galahaya awaaro markaas ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba dadka awaaro saameeyan oo deegaanada koonfur galbeed ku sugan sidii markaasay walandeersii lahaye waa koodaba diini maxamed diini guddoomiyaha dalada ururka bulshada rayidka oo markaausa armoos iyo weliba kulankiisa ku hadalow
oo annaan dadkii aan rabnay inaan u hadalno annaan wax xoga ka hayn oo aanaan xog ka haynin baahiyaha gaarka ahay qabaan oo ayaga markaas deegaan walba u goonid ah iyo baahiyaha caamka ah oo hadda maaragtay dalka ka jira sanadkan soomaaliya waa sanad abaareed yacnii gobolladu ha ku kala daraadaan laakiin sanadkan waa sanad runtii colaadii hore noo haysay iyo fakrigii iyo shaqala-aantii bulshada gaar ahaan dhallinyarada haysatay oo runtii yacni ilmihii aysan haysan markay iskoolka ka soo baxaan kabacdi aysan wax shaqaa haysan ama haddaanu qofku rabin inuu iskool aado xoogsado meeluu ka shaqaysa haysan culayskaas caamka ah oo bulshada soomaaliyeed haystay haddana sanadkan waxaa haysta yacni culays cusub oo runtii dee wax hadda nagu cusub ma aho waa dhici jireen laakiin haddana culays aan isleenahay kii hore abaarihii hore soomaaliya soo martay sanadkan waa ka daran tahay dadkii khubarada ahaa oo aan la kulannay waxay noo sheegeen yacni badanaa ma dhacdo in saddex xilli oo isku xigta dalka ou roob la-aan ahaa yacni mana haysano kayd oo dadkii xitaa markay roob la-aan dhacdo dadkii beerahooda ay beeran waayaan ama ay xoolihii daaqsin waayaan ama ay biyay cabbaan waayaan maanaan ma haysano kayd macnaha dadka ay ku fakar marka inaan xitaa ogaano baahiyihiina gaarka ah khaasatan arrimaha la xidhiira abaaraha iyo yacni culaysyada gaarka ah ee ee maaragtay bulshada reer koonfur galbeed haysta si aan wax yacni dhibaat dareenkooda ula qaybsanno isla markaasna caalamka aan uga warbixin oon u sheegno nidhaahno waa soo booqanay waxyaabahaas ayay noo sheegteen culayskaasay kala leeyihiin saasay u kala muhiimsan yihiin ee waxaa dhacda mararka qaarkood markii codka dawladda ama maamulka iyo codka bulshada rayidka ay iskabaan markaas waxaa ka soo baxda xoogaa dheganugulaansho in baahiyahaas wax laga qabto ujeedkaan ka leenahay waa intaas walaalayaal waxaan diyaar u nahay intii hadde karaankeennu la eg yahay annagu dad lacag haysta ma nihiin oo nalaguma yaqaano laakiin waxaan nahay dad niyad wanaag niyad wanaaggan idinkugu nimid waxaan rabnaa inaan idinkugu hadalno baahihiina gaarka ah ee inta kale waxaan jeclahay ee si hoose si hoose maamulkan ula hadli doonaa oo fariimaha khaaska ah oo qoran ee waxaan rabnaa inaan ee ma- madaxdiina aan maaragtay si hoose ula fadhiisanno oo ka qaadno ee halkanna waa joogaynaa e- e- maaragtay e, ilaa berrito insha allahu tacaala een, waxaan jeclaan lahaa hadalka caamka ah inaan intaas kusoo koobo dhegaystayaalkaas weliba diini maxamed diini guddoomiyaha daladda ururka bulshada rayidka oo markaas uu soo kuwerbiyaya oo kulanka iyo geega lawaldhadan kusima madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee kula hadleen abaaro markaasi ee ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isla kulan isla kulankaasoo geega guddiga abaaro markaasi lawaldhadan ururka bulshada iyo waliba ku gudi jarne luul isaaqa aadan oo ku tirsan sarkaal ku tirsan boorka ee daladda ururka bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya weliba markaasi iyana ku hadalaya isla kulankaas weliba ayay sheegtay intii usoo kulanka ay kulankii koray oo markaasi oo lawaldhadan ee guddiga abaaro deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba markaasi iyo ku warbiiday ee kulankan weliba muhiimadda uu sinleeyey oo yanteol kulman guddiga abaaro markaasi uusoo hogaamiyo kusimaha madaxweynaha waana wasiirka beero iyo waraabka maxamed xasan faqi haddii baato luul ormos ku hadalaa Ee, kaas oo shalay hana deeri usoo socdaal sheynahay in inkuur gala dhexgalka isdhexgalka bulshada ee koonfur galbeed khaasatan abaaro hata ku jara wadanka saameeyey usoo kamara doona maamul goboleedyada dhan oo hadda dalka ku dhisan socdaal socdaal sheynaha ka hormariyay koonfur galbeed koonfur galbeed oo hadda ku meelgaaran ee caasimada baydhabo madaxweynaha eedan kama hadnagaana kulankaasay may ujeedshi ee inuusu guddoomiyaha bulshada mubarada waana inkuur gala baahida shalgadiisan ee ku jirta koonfur galbeed silanka ololey maadaama us ay afhayeenkii bulshada geeka So, macnaha bulshada geeka civil society-ga hormuudin ah nin is ankuur gala baahida koonfur galbeed ujeedka guud oo kulunka geeka inuu iska koynin wayb waa in la ogaada baahida ku jarta koonfur galbeed sida qaabkii haddana in saameeyahayta abaaro wadanka dhan guud ahaan saameeyahayaan luul isaaqa aadan sarkaal ku tirsan boorka daladda ururka bulshada rayidka koonfur galbeed haytooye kuwarbiyaasi kooyo gudoomiyaha weliba kulanka geeg iyo guddiga doorashooyinka ama guddiga awaaro markaasi iyo lawaladan gabagabadii kulankaasi weliba markaas ku hadlay maxamed xasan faqe kusimaha madaxweynaha maamul koonfur galbeed soomaaliya waana ay wasiirka beeray waraabka weliba markaasay uu soo kuwarbiyaya dadkii inka dambeeyay hadeeren magaalada baydhabo ee xarun goboleedka baysaasaatow kusimaha madaxweynaha weliba markaasay uuse ku hadlay abaaro dadka sidii insaamiyang iyo weliba eh, kulankan iyo geega lawaaldhadan guddiga ama markaasi ururka lankamagdari sonswensa ee baydhabo jannaay oo nabad ah alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkeediina ay dowladnimo u jeesteen ee diyaarna u ah cid kastoo u timaada ee wax qabanayso inay ayagana gacmaha qabsadaan ee wax la qabsadaan midda koowaad waxaa farxad noo ah hay-adda nafteeda wakhtiga ay ku soo beegtay safarkeeda iyo xaaladda aan ku sugannahay annagu hadda waa idinla fadhinaa ma ogiye maskaxdeenna ma joogto markaan runta idin sheegno mas-uuliyadana saaran aaweed abaaraha dalka ka dhacay abaaro wada saameeyey waay laakiin waxaad moodaa reer koonfur galbeed abaarta na saamaysay waxay la mid tahay abaaraha meelaha kale ka dhacay laakiin waxaad moodaa inaan ka codgaabanna oon xoogaa ilaa iyo bal intii suga sugasaan u dhehaynay ilaa ay noo soo xarootoon aragno xoolihii iyo dadkii iyo biyihii oo hal mar wada dhammaaday markaan xaqiiqda ka hadalno iyada oo guddiga abaaraha meesha wax u maraa idiin sheegi doonaan annagu meelaha dadka soo qaxay aan ka tagnay waa degmadan baydhabo maamulka koonfur galbeedna ma aha degmada baydhabo ma aha abaartan waxay saamaysay marka laga soo bilaabo gobolka bakool ilaa iyo gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose oo lagu yaqaanay gobol wax soo saaro oo barwaaqo badanoo soomaaliya oo dhan buu wax taraa la dhahay biyo yaraa yimid maalin dhoweyd saad la socotaan biyihii haddana waa gureen oo waa micnaha waa eber waay dhinacna nimankii shabaab ahayaa dhibaata ku haray dadkii oo webiyada xaggooda xigay dhinacii xeebta xigtayna dadkii biila-aanay u dhammaanayaan gobolka baay tusaale haddaan u soo qaadano dhehna aan ku aragnay marar badan aan ka hadalnay idaacadaha meesha dadka joogaana aan ugu tagnay micnaha laba exaambul aan rabaa inaan u dhiibo hay-addan inay qaadaan labada exaambul waxaa ka mid ah inay dhacday baydhabo gudaheeda qof muwaadin ah oo mas-uuliyaddiisa ilaahay ka sokowa ayna saaran tahay inuu tuulo ka soo lugeeyo magaalada soo galo isagoo neef la awata geed meel intuu ku xirtay isiri xoogaa naso neefkaas wuxuu rabay inuu ilmihiis u gado wixii raashin u gooya haddana ula sii lugeeyo mar alle markuu fariisteenna afaaf ayuu u dhacay meesha ku geeriyooday horta ninkaas waaba soo gaari waa intuu soo gaarin waa ku dhintaye kuwa aan soo gaari karin oo dhaxda ku dhimanaya qiyaastooda aan qiyaasino ileen baaritaan rasmi ma samayn annaga si fiican looma dhexgelin waa qiyaasi karnaa markaa culayska abaarta ay leedahay waxaan aada ugu mahad celinaya runtii dadkii eh, maaragtay aan s- wada shaqaynay hadda aan- inaan gurmadno markiiba aan go-aansanay dad voluntary markiiba shaqa ku bilaabaa jiro Eh, hay-adaan la shirnay kuwa oo nationalka ha noqdaano kuwa ngo-ga ha noqdaano eh, ganacsataan la shirnay cid kastaan la shirnay waxaas oo dhan waxaa kasoo zaa'id caliyey oo keliya kaalmo yar oo dowladda maamulka koonfur galbeed dhaqdhaqaaq hadda socdo waa wax ka imaaday gacanta maamulka koonfur galbeed oo keliya dowlad ahaan annagaa isu xilqaanay qayladhaanta annagaa isku darsanay dad baa noo maamulayey waxaan ku yidhi ilaa hadda cid kale oo gurmad noogu timid ma hayno waxaan kaloo halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo dhalinyaro yaryo hay-adaha u shaqayso ayagana oo aan niri deegaankaad u dhalatayna bal mushaarkiina wax ka jira halka doolar wax weyn waay wiilishaas ayagana waxbayna soo gaarsiiyeen waa u haynaa Ee, annagu qorsheheenu ma aha annaga guddoomiye guddi abaaraan magacawnay guddiyaa dhisan koontaa la furay koontaasa lacag ku dhacaysa lacag caddaana qof gacantiisa ku qabanaya ma jiro anuu hadduu xilli ii dhiibay jeebkaygaan ku wataa meelaan dhigaan la ahay dadkiina waa baahi in wax loogu gadaal rabaa waxaa fadhiyey guddoomiyaha haweenkaan nala socotay guddoomiyaha xildhibaanadan waa socdeen guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiyaha degmadaba way socdeen dadka na soo booqday ee tuulooyinka ka yimid qaarkood wiil wax- waxaan aragnay gabar da'deedu ay tahay sagaal bilood oo habarta dhashay aysan u haynin wax naas ah ilaan caanuhu qofka biniaadanka naas caanaha inay galaan waayo oo qofku horta xoogaa naftiisa wuxuu cuno u haysto yarkiyo tabcaan ah ay ku madadaalinayso naas cidla ah ay ku sasabayso inaan waraysanaa la isku dayay tv-ga way suurageli weyse in la waraysto sababtoo hadalkiiba kama soo bixi karo dadka noocaas ah annagoo la yaabnay maalintii dhinaca bari ee magaaladay ahayd isla habeenkaasi waxaa soo xarooday boqolaal kale oo dhinaca galbeed ka soo galay magaalada oo runtii rag badan ee la dadaalay ilaa tabar inay xildhibaano iska haystaan in la qodo muxuu ahaa godad godadaa la qoday caagagaa lagu shubay ca- ca- caagaa la soo gaday dadkii biidhaamin inba laga gaarsiiya lagu dadaalay maadaha ka gaarto guddoomiyaha haweenka iyo iyo xildhibaanada iyo iyo maamulka degmada ayaa arrintaas si gaar ah subaxdii say u istaageen habeenkii ka hoyday Ee, wixoo yaroo raashin aan haynina
kaasee weliba ay dhegaystayaal kusimaha madaxweynaha anna waana basi- wasiirka beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan faqi owsa ku warmaaya abaaro markaas deegaanada koonfur galbeed ku jiraan weliba dadkii inka dembi markaasi ee deeri magaalada baydhabo kulankii geegi oo markaas lawaalidan ururka sonshuwensa laka magacaabo markaas kulankaas lanku hara- lanku hadlaya abaaro markaas deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ku jiraan weli barnaamijka kulanka warsan iyo markaas dhugunsaagtan dhegaystayaal
وتدبيرلو بو يوسف يا سوا warshada isbuunyada baa iyo bakolo warshada isboonyada baay iyo bakool بشو abaa واكو واكو واكو سيدي جولري جديد ما روايته يحكي شاري ابو ها allah joodanayaalkii aan mar kasta ka hilimoodayo daris dhan lahagadi mar kasta baan hilimo ka aragay albagae ogaaytay maykiinka duubade wiliba warkanaha ku hilmaa maydaan ma ayin haraanta reebkini way
bilanin dhalatay barwaaqinin qubuti horumarkilan baahnaayo baydhabo janaahaninka bilaawadi warshad bileerano isboonyada suubiyaasa baydhabo laniinka suubi isbuunyaal bariimee haanibu buusdaayan hayna hoobada ka barigal bedinka gaboojiyaayan barkagnahaatadanin fadaan buridow hardhaan adi arooska bilaasli biyahaye bariigalfayla hooba adafadaasa isboonyada baay iyo bakool baraakada ahay kiindhikoy hooba kalena baalaa ay lakoy qoynoy warshada isboonyada baayo boqol joodaryaalkii hasaarase waliba ku mid aha baay star hakaba iyo weliba fidcarbeedyada xarunto jabnada tafaariikhda warshada isboonyada baayo boqol waliba garabka kahayte masaajidka carabta iridhiinshe walaay kale intaas faahfaahin dheeraad ee waliba siinkulharii kortana telefoon lambarada shale eberlyal siyeed lixdan ili soddon iyo sedde soddon iyo li ama telefoon kale useeye eberlyal li tumi kow lixdan ili lixdan ili haddaba ballantaan waliba warshada isboonyada baayo boqol
وصل بالليل نو بويا صوبيا
qayb hore barnaamijka kulanka warsane dhuguunsidaytan idaacadda warsane magaalada baydhabo kula dareertan kheer ee miinfaeli hawada siin kulana qodobkiiga barnaamijka una qaadana waliba markaasay uusan nagadaya maalintii saddexaad yahayti geega kureedda markiya baawurleyda markaas ku shaqeeya santan dhexayta magaalada baydhabo iyo weliba deg magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya inta badan kuwada shaqeeyaan iyo weliba markaas haniska bambow ee duwiinka u sameyna degmada afgo ee gobolka shabeellada hoose hanasay oo iyo sheegeen intay laka dhibaateeya isbaarooyinka yaalan magaaladaas iyo weliba inta iyo kuwada shaqeyn dhexayta baydhabo weliba magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya weliba markaas waraysanaya kookumada daraawaliinta ee markaasay koolgalaasa degmada afgoy gobolka shabeellada hoose weliba uuse sheegay intay dhibaato ee duwiin markaas kahaysata jidkaasay
niyo banaanbahaas jaray oonidhan badanna baawareeda walaalo walay ku jirayaan baydhabo iyo wadada weyna fiirsa iyo muqdisho banaanbahaasna may samaynay wadadan way mari waayo way kamara waayna ciidan oo dalka dawladda qaadayaan naftaniiseenan niifgaraa iyo beeso sheeg iyo wal kasto marka wadadu meebwa sideedaba hal ahawd hal ahawd euro haye marka eh, baawurto oo canshuuraanka ama eh, jidkilika dhibaay haanew baawur wiinga ama maskaleed baawurto hoomeyaalka oo xamari baydhabo moodayan wal alla wali baawar wada maraaya moota xataa haatoy moota xataa haatoy wal kufakadaa ma leh haye marka isbaarooyinka meeqaxabo oo markaas sinka dhibahay
isbaarooyinka badayiin badayiin badayiin isbaarooyin cusub ah kordheen marka waa waa marka guddoomiyaha gaadiidka oo ninda mudaarada sameynay geerad iyo geegii maridii kullisho mudaaraadka socda ilaa haddaba haye marka ma faam codsamayn jeedaan dawladda koonfurka badhoobo wadadan walba qobad wayto baawurta isku dhikaana may kala sameeyaane marka cawishidin ee mama banaanbaxin ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya may ku eri maamulka koonfurka ilaa iyo hadda wala cunin nindowina male guddoomiyaha gaadiidka walaalaadale male wasiir balaagna telefoon sheba isna qobda waay bashirako iyo wasiir gaadiidka haye marka may go-aansateen
ona may goaansanay maamulka koonfur galbeed unasanahay kadeero wadadan isbaarooyinka yaalaan oo berle ninka dhigaayo fadaana marka isbaaradiiba meeqa beesa lasiin ku qaaday meeqa kun lasiin ku qaaday kun boqol ata amba walcayi manaboonta aada fati beriyey boqol ku meelaad kasiladaasi malyiishaan la keenay waa laguna abadade marka marka intaasaasin sheegaana dawladda koonfur galbeedna doowal ninka qobado qabtale diyaaru hawl ninka baabuurta isku dhun oo arayna hadda marka een beesilaya ama wala jara een dhibaato kale lanjeysdow een dhalinyarada baawurta wadaasi jarana aa jir dilaa jara liifgaraa jira bilaanta way kufsaday wal alla wadadan wali mara wadada eburbunio indhamaanta wadada ada ogaal ahaanta ee may dhacdeed la kulantii oo markaas qof dhar daraawal ee linjeysidi ama adiibalika linjeysidi ani liifgaraa liinjeysadii isku sabari beesol oo dhii isku sabari wal alla wali baabuurka dad rikabinsaarnaayana beesood way ku xayuubsaday wali dahab wali yoo wadeen eberu marka hadda jarana afgoy ee baawur markaas ku shaqeeysa jidkiisin kacawdahay tan oyan dul qaadahayn beesas dhiibahayan wallahi geega iyo geeraadba wal un unininka badan wadada mareen ma jara laakiin baabuurti weyweynaa maraayeen oo xagga ay socdaan aanu mustaciid eh oo meelo dhaawac walaga ata ku qaadaan laakiin wal kale oo hadda una dhaharayna baabuurta hadda wal wadada maraaya ma leh marka isin eh, ka daraawal ahaantiin may go-aansateen inti baawurta dhigtaan ama inti isinku dul qaadataan beesas isku dhiibtaan wallahi dulqaad ma jara un dawladda dhexna hin sheegnay federaalka dawladda koonfurka beedna hin sheegnay su-aal jawaabta iyo ku sugaan marka
kaasay weliba ay kookumada daraawalinta markaas ka shaqeyn degmada afgo ee gobolka shabeellada hoose oo isa sheegay intii sadde maalin iyo mudaharaad iyo ka sameeyeen magaalada afgoye taasoo yoan ka horjeesadeen kureed markii laka dhibaatay jadidkan dhexeeya baydhabo weliba magaalada muqdisho weliba eh, degmada afgo ee gobolka shabeellada hoose banaanbaxaas ama nisbamboos daraawalintii oo sameyn weliba dhibaatadii oo sheegdadan si markaas una haqijina weliba una qadka teleefoonka ee idaacadda warsan una kala xiriirnay kaashaanle maxamed aamiin cusmaan taliyaha saldhigga booliska degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose welina wal ku weydinay dhibaatada markaas linjeysida ee daraawilintaas weliba walyaabo markaasi iyo ku qawadan
ah degmada afgooy oo banaanbax gaashmiili ahaayeen wayba kaabada wayba kaabadaayeen kan oo daafeed iyo afgooy iyo isku yidhaayeen yaa abashe ka haayeen isbaariyay sheegay isbaariyada ta kaabadaayeen kulley laftir yaa jidkeeda mayradaayso yaan aan hirinay alxamdulilah ilaahay maadiis geedka maamulka degmada maamulka gobolka yan miskakooy geedka kiiriyo wixii oo kaabada oo abashadii oo sheegayaan dadka jawaabi marka alxamdulilah ka jidka furan yahay cabashadiyo may ku qawateen maadaama lama beri mudaaraadyo sameeyeen oo jidkiin hirinay oo markaasay
maya leedahayso ciidamada milatariga waa lan weyni saraakiisha abashadii waalaba ilaa daafeedeedu kan xukumaayeen iyo maamulka gobolka wayba la qaadeen intii jidka mardamba dhibaatadii kaawadaayaan hundiidoon haye ena katalis ahaantiin may saameyn ee markaasay ishaasiinkanagati maadaama ayoo sheegeen intii beese dhibil ele ku qaaday qaarna jildil markaasay linjeysidii marka maamulka markiiniskoy may eedan ilaa sinjedi ka talis ahaantiin maya kulley maamulka degmada afguud ma eeg nimanka oo markaas kaawadaayeen ciidamada oo jidka degan oo milatariga oo dad milatariga inisna kaayaw oo isbaariri isbaaridii isbaardi kalaanasheen ciidamada milatarina meeleedanaysa insha allah haddii ilaayare damba mandhiin doonteereen oo abasho dadweynaha oo ciidamada ay kaawadaayeen mandhiin doonteereen haddii ilaayare taliya haddii isbaarooyinkii weli iyo yaalan cabashadii markaleed way ku yaaweyntaa nagata walqaadi walqaadi sida saraakiisha minshaagti isbaa jidguuyo oo nimanka niman burcada jidkaa galaayan ahay weji niman oo ma jidkii maalin walba degaleeg maxayn weele way ballanqaadeen jidkantii amiin maalin koronday doonaan oo lankii oo isbaaro la kaadgoon haddii ilaahay rishaarib waafii doona ballanqaadeen haye ee katalis ahaantiin dadka baawarti wadaan oo unshal gooyaan magaalada muqdisho weli baydhawii degmooyin kale ka dhow marka meen baaqi lahayd jidka muqdisho iyo afgooy waa jid nabad waaye isbaaro majarta jidkii ka hawdaayeen daafeed ilaa tahsiilo waaye marka afgooy tahsiilay dukaanbeda isbaaro mataalo laakiin jidkii ka hawdaayeen tahsiilo ilaa daafeed waaye marka webank badan inti dadka oo kaswadiyaalka ah intii oonay oo dhibaatada muddo kaayaan oo ka dhaafaan waa kulle haddii laan kiin dhaafin haddii ilaahay sharaga loo afijiin doona haddii ilaahay ka amni ahaan taliya jidkaasay si aan suga aytan amnishe maadaama iyo jiran tuugo kale oo markaa isbaaran dhikadaana oo baaburta markii meelaha maraan ley isku geedaan kulley kulley ciidamada dawladda iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmooyinka labada degmo wayba go-aan lakadeeray intii laanka jidka laka araga
kaasay weliba gaashaanle maxamed aamiin cusmaan taliyaha saldhigga booliska degmada afgooy gobolka shabeellada hoose oo is markaasi ku warbiyayeen isbambahookii markaasi oo sameyn daraawalinta ka shaqeyn degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose weli barnaamijka kulanku warsanyo gudi jarna dhakhiyaaray
أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أروض الأبقليوك حفيسة إي إيدو إي العامل abshirsada iidoysada is aroosamadun waan istareyha arwidiliin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ila walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhegtooba madii uloosee ismootidoona haato eritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alaamin mudo hangu edeg alaab orjinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabtiliin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin general farneejar أي أرمد واو أبصلي أرم قداو أريد الحب هو على أتا أردا إي أولادا إهلكا إي أسيرودا مرتيدا كو أجابي إدا إي هفريسكا هنكو إلي قويمتو أرولا موبلكا إيه أرو ألا آمين آمين آمين آمين alaabto fara badano moobilka ee arwo alla aamin iyo siinhayte madian in yar siinkuto taabada yiif itaaliyaan e oo orjinaal e yiif lamasheey yiif saddisheey yiif afarsheey oo hal iniri
idaacadda warsane magaalada baydhabo iyo wilinoo dhugunsaagtaan kheer ee kulankii warsanna ku guda jarna qodobkayga ee barnaamijkuun oo nimadan wax qaadaana weliba markaasi uuseyaa unoo markaas fiiri doona qaybo ku tirsan gobolka bokool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo markaas ku jarta abaare iyo weliba oona iska jaran beeyari iyo weliba sanadi lahadhaafi oo beero walba ankabana suuqa weyn ee suuqa xoolaha magaalada baydhabo weliba markaasay lisheenahaye xoolo markaasay awaaro iyo saamayan isla markaasay lawaaye waawal markaas walay beero ku bahayn weliba biyar markaasay iyo kudhidi deegaanadii lakahay olose weliba lahandaad guraham lasheenahaye suuqa xoolo ee magaalada baydhabo haddaba arrintaasay si walano ka ogaana weliba uuna microfon kala dhex qaanay dadka gadow iyo weliba dadka kor ku sheenow sida markaas abaartan saamayti iyo weliba walyaabo lashalsiisadahaya
agar magaaga may leedahay asbooli leere asboola asbooli idin yaleere een adeerow meeshaanti suuga holageeg looshani kuwaranba suuga ludo sayt haaladii loo haaladii iyadan hunta birsha daleelo fadheedo haayta birsha ilaahay made hoob la gada dadka jiditibay ku dharaartay baba ibir buu luwar mayaala baba ila gadaawna ilaa made shan boqol afar boqol la gadahay haye meeganeef loo suuga shaantige keek afar neef hashani afarta neef gaday afar neef birsho maa bagadan neef walhaay lamada ma- lama bigaday lama bilag bas ilay gadi lamada meeka gadi lamadaba isla jarama milyan leh gadi milyan bise Ha, milyan bas ilay gadi may qasabay inaad hoolaha weddo suugan loodi ooda dhaqdaas weddo suugan shaanto may kaga sabay beero abaarsadeen arang male luudal amas male iyaalka baahi dhammaay haayte beero si sisar sisinta la gaday dhaay dhaay anagadeen ilaa made moortidi dooka makabanna shambugshag leeleba qoday dhaay dhaay lebnagadeen mado dadka gaajo dhammayti iyaalka wala waday baydhool ha tuuray luudana kadab geliyanin hay madan loodin adag gadi iyo halka untanka gadi fadaase saasa fade maana deyrasa
haye kuwaranba een suugan xoolaha irinshaan looshaanti loodi qiimo maroogda een ah, hadda lama neef loo ee milyanka gadi looda tiradii awil hore dhaqda jirtay meegahay looda labaatan qabiyana looda labaatan daajay labaatan kan daajay dhamaadeen wala abaarti koo dili jirana dhug dhebak galiba afar bes leebin kirti afartan hawaday suuga yani iyaalkii iyo saabas dabaki markaan loodii abaawalaha anta waayte bul male is male walba male araad abaarno yak dhagira mado nagodhow nagidhowin hal mar hilfalan qaaday wal oo hoolo gooyo balwaay gaalo naasisba fedhin jeeda madan looda ilaa male dadkala kaajiyay lamba walaygaba soddon qabi afarton qabi suuqa sheenay lanki beeriswal oo kabay oo boqol kasala sheegay lan oo beeriswal uutee kabay la sheegay yahuwal gadadma iyo kawaanli ilebso gadadaan lood deegaanka anta deegaankii may waahan bay dhow een miilada tax ku qaxday oo iyaalkii aad xaaladay weybo dadka hola laysheena ku mid ah ilaa iyo elbon ilaa boqolkaas boqolkaas hallaykusheena calaamadaanga gaday konton iyo siyeed konton iyo sagaalahaada jireen hatma bayhin gartay adii baragaajta sagaalaha bale eerta markan saas daraadee inay wadanka abaarka jarto hoolay hata wala siyaa male suuq haddii aad naga adeerta xaafadeeda jeyd wala siyaasi male banaanka kugu dhamaaday markan sagaal neef ay gartay irinkii intaasaa konton iyo siyeedka ay sagaal neef ay gortaa een abaarta san saamojisaad insheegdi ma wala la kiinsheena jari irin ahayn irin hayan idaalayle gadaayan irinka iyo idaalayta gadaay irinka idaalaytiba hatamayba rogdee adhaanyan kishay konton iyo sagaalahayan ee konton iyo siyeed hatamayba ku dambaytay sagaal neef bisayan kuerti intaas dhammaadeen tan adiba intaad aragahaytu markan dhibaatada aragday yani may kucusdaane beesha calamka iyo deeqbeyaasha qaramada midoobe yani oday da'dayn inta aragday yani lixdan iyo walaawe may kucusdaan inaynan caawiyo inan kaalmay oo aragday yani dadkii hore ku dhammaadeen la caawiyo magagayna may leedahay eedin musdaf eedin al yaray
adeer ciidan mayba talantiigal sidaan dadkii arag ahaaye dabcan waana mayba kumid ahta gaaleyta magaalada baydhabo muddo inta laag suugan ka shaqay sidaas may muddo ka shaqeeyay muddo mayba ka shaqeeyay suugan afartan iyo dhowr sano ka shaqeeyay yagaadleyka ah markii horena ciidanka oo dowladda maxamed siyaad baryaay aeronautica ciidanka erkahay aeronautica ka mid ahay markii dowladdii burburtiyey may go'aansaday inaan wasiiraddan ka shaqaysto ana suuqa xoolaha ka shaqaysto ilaa siigaali rooroogi kan haroogi marna askari annagadii hataa alxasil fiinaalagay markan had dowladdii waa burburti arday yani suuqa xoolaha ayaa arday shaqaday ahayd hoola awal hore dabcan ganacsiga qiimi lahaayeen hoola hadda dhinaca qiimaha ma isbedelin hatuu isbedelay qiimaha isbedelay abaaraan ku waxan abaarto wadanka lan walfadaa ma leb neefka eringa milyan ishanba la gaday hadigii ishanba wal marba wala gaday yalaankii markii hore dabaxga ay daawada lan gaday oo lama milyan wal la gaday geek siyad boqol todoba boqol la gaday markan qiimaha oo arday yani eed inisnimi may baan ku waxan abaartaan ku waxan oo dadkiina ka xoolo beelaan naftatayda kamid ah dadkaade oo ka hadda ka jabay ka xoolo beelaya kamid aha marka beesha caalamkii qaramada midmay ka osaan inayna caawiyo hadda madaxweynaha geegi hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dadkii hore odayaalka ahay inii la kaalmay hata lan walniingobada mila un ciidankii xerka hayni lan walniingobada walniingobada majar ilaa waqtiyaanna suuqaan isku maaraysan hata noolana sanagati xoolayaanu dhammaadeen
arinu abaarta sugabisin abaarayaa la hoola ragiisu lanfadohay mele oolisaase haye hadda gaal ada baadiyi ku sheentay ganaada insheentay suugan xoola la roogde anwa
haye tiradii unta diras haldhay
haye qiimo inta lacag la ka eraya oo hadda gaday mis hadda kadib la gadafadaay haye meeqa ka gadi labaatan labaatan milyan ah haye halaas camal awal hore madeeda soo gasheenta meeqa la koo sii jari tii soddon iyo afartan kalaas yahay haye ilaan abaara dhiidi beerogay abaarsadan deegaanadii oo dhan abaara ka habsatay een gaalay dhammaadahay loodii dhammaadahayta een jarana kaga ada gaalada hadda abaartan koo dili jare ma gaalada dhaqdaas tiradiis inta deeras
shango
habado hata suukan wedi maykii qasaba inaad hata adoo shan neef la qabto toobay dishaan suukan baa baahadaas meed ilaahay ridi ma walaalkay magaala may leedahay iidin inay suukan may sheentay irin meegaaw irinkaada sheentay sidde neef
haye ma irin ayba dhaqdan jirtay hoola haye meegasaba inaad irin suukan wedi baahay i dhib abaar haya irinka meelka soo badfadas mada gad badara laka beeya oo awlaadii aadi oo haa sa een ku waranba deegaanada irinka ku sheenti abaarta saan saamay abaar aad ayaan oon i rafaad hoola wala ameemale dadka saasi kadaalika kashagaasa qabaan dadka haya een irinka awal hore suun la soo riidi milyan ilaa bool milyan iyo saddex bool ku waranba suuga ati saddex bool afar bool lambooli konton meelaasi rogaan irin lambooli konton lagadoo bajara aa oo madan een lama boqol iyo konton loorkii misgaad meel gada shan boqol iyo afartan kun amala haya iringa hawadi lama boqol iyo konton kagadi loorkii misgadi nima deeraawo een ku waran hee kolley si madaaskii ka sabto laga dhaqamay dhibkaas ilaahaysheen
haana ku mid ee dadka xoolo sheenow iyo weliba haanka gadow suuq weyn ee magaalada baydhabo yahayaan ooyo ku warbihayan sida markaas linshal gadadahaya xoolaho markaas abaartaa saamayti oo la sheenahay suuqa xoole ee magaalada baydhabo weli barnaamijka kulanku warsan yaa kheyray dhuguunsida haytaan
irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafamaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamaankan gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye idaa iskarabay umbo araaway arlaada baan rogi ma araawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday afshayli waaya idika reebay iniisi sheegen walku hoonya aynoga ha ka arag arsariirisaaraytooba yaa imidkan adwa ambo ani aqooniiba ejibiiga yaraaday inamaysi iniska fiirada isbuunyi iniska dhiibta udur daawalaan-a eebigay masheegne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intiikoo dambaytana ha insheegdo akhuna medical center isku dheme ee aan moogatay isbitaal agabka caafimaadka ina aan kuma qanayne oo muto ka daawaysid akhuna medical center yamayba kiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan le adeega caafimaad marna go'aansada inta meelhanku bahaan bulshada saas haatow aquuna medical center mashiime yaala haddii aan walsiinkuda daara mayba kumid aha ultrasound baaritaanka uurka jarka c b c baaritaanka dhiiga guud makumaran microscope iyo weliba daawooyin tayo leh oo iniska jaraan daawada masaarada daawada turkiga iyo weliba daawo yurub ee isbitaalka aquuna medical center yamayba usakiyaale jidwiinaga galow harajaadkii hora mayna dhiniga kahaaye hatiiska cusub ee shirkada korontada beco weli faahfaahintaas dheer mayba kula hariiri kortaana taleefanada lambareed iyo shalceeyin eberli halshan toddobaatan iyo toddoba eber eber toddobaatan iyo toddoba ebirli hal shan konton iyo toddoba tumi iyo toddoba ebir shan ama taleefanka kaloonka dambo lambarshay u seeyey eberli hal shan konton iyo sagaal konton iyo sagaal afartan iyo sagaal haddaba bulshooy horey eebay dhexe barnaamijka kulanka warsan iyo aqaari islideerni qodobkiiguna barnaamijkuna qaadaana weliba uusnagadaya xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weliba iyo geeg iyo kulanka waladan muqdisho iyo ka sheegana intii dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo walkuqowad u haytee xaalado bani aadamni ay ku teegin deenadan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba shubinbiyoodka haridii hano ku tirsan degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya dadka ku noola xildhibaanadaas iyo geega kulanka kuwalida magaalada muqdisho iyo weliba iyo sheegana intii dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ka fashilantii intii arrintaasi ay markaas iyo walku qabadan haddii waanu xildhibaanadaas oo armoosi weliba armo kaleed iyo ku hadleen
waxawaaye madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu samaysan khudbad oo ka samaysan wasiirada wuxuuna waxay ugu sameeyaan wuxuu asiga kale kasoo qaad anigu hadda xamar baan joogaa wasiirna waa ahay xildhibaanna waa nahay nin ilamida hoteeloo degan yahay asigtii boqol doolara laga bixiya aniga hal doolar lagama bixiyo kaas yaa wuxuu kuma hal doolar in laga bixiyo oo anin aniga bixin waa dulmi oo ka jira maamulka dhexdiisa maadaama ay dhaarteen oo ilaahay magaciisii kitaabkiisa ku dhaarteen inay dadka cabsadeen kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi annaga waxaan u dhaaranay dad inaan wakiil ka nahay dadkaas dantooda inaan ka shaqaynin uma dhaaranin shaksi iyo quruub inaan dantooda ka shaqayn dadkii aan u dhaaranay gaajaa hayso colaad baa hayso cudur baa hay waxaan rabnaa inaan caalamka iyo dadka wax haysta iyo anaga naftarkeen haddaan la celin karno aan dadkaas u gurmano hadda waxaa lay sheegay baydhabo toddobaatan qofood inay loo sameeyey meel oo kaam leh oo ay lagu xareeyey oo daacun ku dhacay cidda hadleysa male waxaa lay sheegay gobolka shabeellaha hoose afar qofood inay ku dhimitay oo labaatan iyo kow qofood kaam loo sameeyey cidda hadleysa male waxaa lay sheegay magaalada baydhabo habeenkii inaana hurdin oo isnaanta ay la socoto jiirigaan biye sidii ay ku heli laheed wax ka hadlaayo male maalintii maalin kasta madaxweynaha wuxuu kalisanaa dilaal wuxuu aadaa duray wuxuu aadaa nairobi wuxuu aadaa etoobiya wuxuu aadaa xamar kharashkaas waxaa iska leh koonfur galbeedaa iska leh ma laha madaxweynaha ma laha dadkii loogu gargaaro maamulka koonfur galbeed aan ka tashano maamul xumadi jirta aan ka tashano annagu ma yeelayno baarlamaanka waa shiri waayo baarlamaanka inuu shiri waa la diiday waxaa diiday madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxay u diideen waxa ay haleynayaan in laga ilas in la arkay diidaya waxa ay ku tumanayaan in la arkay diidayaan waxay diidayaan fiiri waxa waxaa la diiday in dastuurka iyo maamul waxa aan samaynayn in lais waafajiyo baarlamaanka dastuurkiisna waa farsana maamulka wasiirada iyo dastuurkiisna waa farsana wax iswaafaqsan ma jiro dhammaan dhammaantiis waxaa laga hela caloosha waxaa loogu qaadi karan ma waxaan rabnaa dadka waxaan ugu baaqaynaa in alla aan ka cabsano ilaahay inaan ka cabsano ilaahay maxaa cabsanayna mas-uuliyadii aan qaadnay sidii nologu
ولكن انا وعلمنا وحينا وابدوين اكرم مسؤول اقام المسؤول غير لكن انيقا مع المرة كعصنا شهيرة كعصنا هذا هذه من تنصف لي لا حول ولا قوة قرمان اسرائيل كما يعصر آية جساتي حديث جساتي انتظر يعصر كل علماء اللي هي مسائل تلقى مسلمان اللي هي بين يكلا إلى شيبنا وعن هوا أن هو أنفرني الله يمنع ولنا كعصم ما مكاين أصحنا هدي ومدحوين ديدنا صحنا وعلينا أدر وسكت هدو دين قدومي برلمانك وعلينا أدر وسكت هدو أول ديدو وعلينا أدر وسكت أجالت إلهي واجعل إلهي واجعل مسلمان عدنا برلمانك ويربحنا يا إنا يا يا يا يبحثنا أفر سنة عدي يبحث خطوة إلى أمركم أفر سنة بعد عدي رضا الجيش لكن أفر سنة تختار إلى المسؤول كما هو أنا أولاد أن تشنوا إلى هنا مطابق كانوا دبك وحال أنا عصنا وحان أنا دبك دولنا عالمك أنك عصنا إلا شريف حسن شرعه وخلقه إلى شركة الدين لقد ممنوع الشركة عالمك ما نمشي فيها قريبا دبكي فيها دوليسا برلمانكي فيها شقيين وزيري فيها شقيين وحشقيه ملك أفر عضو ديارك متفارنا من أبو صارنا فرفضني أفرض درك دكين دكين لك تلما وسعرني أفرضي والله وبالله وتالله أنا لحق إلى خلطا ديارها ما عند النبي عليه الصلاة والسلام حديث بلد ولي الحق ولو كان مرا حقق يربع أهانه لكن شك وحا أشيء بين هديين إذ يشأ الوقت والجوال حتى كل مرة حتى أنقذني حتى بينوا عن شيء
siidaad gil-aan ceelashiidiin ma lahan sidaa darteed hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa lootalka ah ee qaramadiidawe dowladda soomaaliya jaariidaha iyo ganacsatada iyo cumaawadiinka reer koonfur galbeed waxaan ugu baaqaynaa dadkaas in loo gargaaro oo gargaar degdeg ah loo fudiyo ilaahay agtiis ayaa ilaahay aa gargaar ilaahay aa iska leh fama nasru ilaa min cindillaahi ilaahay hanoo gargaaro ilaahayna ummadda eegana in ilaahay qariyaan oo ilaahay aan qarino intaas waxaa lagu gudbayaa dhinaca alaabta dhinaca kale dhinaca koonfur galbeed hogaankeedii oo dadkii u gargaari lahaa dowladdii koonfur galbeed maamulkeeda u dhisnaa saddexda gabol hogaankiisii wuxuu waa ka mashquulay dadkii oo hooshii loo egmaday inuu ku fashilmay hooshii loo egmaday waxay ahayd dadkaas shacabkaa talaalaysan oo alaabta ku dhacday iyo amni darro iyo diin la-aan iyo daaciyanka hadda ka dallacay baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed kama hadlin sidaas oo kale kama hadlin dad tara badan boqol iyo qiyaas boqol iyo siddeetan boqol iyo toddobaatan lagu qiyaaso oo ku xiran sanadka shanaad oo muddo sanadkii bar ku xiran kama hadlin hogaanka koonfur galbeed annaga xildhibaanadii koonfur galbeed ayaan nahay shaqadii waa ogtihiin hay-adaha dawliga ilaa afar hay-adood waay hay-adda oo baarlamaaniga ama shuurada fulinta garsoorka saddexda hay-adood kulligooda shaqadooda isagaa ayaa afduubay isagaa maraabsaday garabkiisu saartay boosadiisu kuwataa meeshii uu dego ayaa ku furmaya soomaalidu way og tahay sidaa la socotiin maamulkiisii wuxuu ahaa maamul kumeel gaar ah kumeel gaaruu ahaa waxaana doonaynaa wixii hadda ka dambeeyay ilaahay idankiis inuu maamulkaas kumeel gaarnimo uu ka baxo oo baarlamaan madaxweyne baarlamaan doortay inaan helno asagana kalsoona baarlamaankiisu soo weydiiso hadduu waayona soomaalida in saddexda ka raaco haddii helana oo kalsoonida ma umalaynaayo inuu kalsooni ka helaayo eh inuu baarlamaankan kalsooni soo weydiisto ayaan ugu baaqaynaa madaxweynaha koonfur galbeed sidaa sababtoo ah dowlad goboleedyada soomaaliya ka dhisan sida jubbaland galmudug hirshabeelle baarlamaanaa doortay markii hore madaxweynaha haddii ay doorteen oo dad kale gacantuu taageen maamulkii baarlamaan uu yeeshay waxaana ka doonaynaa inuu baarlamaan
haanasey weli bahaynaa xildhibaanaha ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo markaasi oo kulonku waldan magaalada muqdisho ee caasimad dalka soomaaliya iyo gacan baarayeen maamul koonfur galbeed soomaaliya intii uu iswalku qowd u ahay xaaladda bini'aadanimo ee markaasana darastii shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weli barnaamijka kulanka warsan iyo akhyaaray ku guda jarna qodobkeygeena barnaamijka haka qaadaana weliba markaase uusan nagadaya madaxweynaha xilsha sii dhammaada ee xasan sheekh maxamuud iyo weliba markaase uusa shacabka soomaaliyeed uusa kocodsaday intii marlamaad iyo ondooradan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya afartan sanaha dareerta xasan sheekh maxamuud iyo weliba uusa kulunka qawday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taasoo uusa ka dalbaday ama kocodsadii bulshada intii markaleed uusa nagda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba uuse sheegay intii walbadan ku bedeli doona dalka soomaaliya amniga iyo weliba dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ballanqaadi kale uu sameeyey madaxweynaha haddiba ku xasan sheekh maxamuud oo uuse armoosi weliba armo kaleed uuse ku hadalay
waxaan rabaa dadka soomaaliyeed intaa kadib inaan u ballanqaado ballanqaad cad waxaan maanta jeclahay inaan hortiinna uga ballanqaado ummadda soomaaliyeed saddex arrimood saddexda arrimood ee soo socota kow dhismaha hay-ado amni oo hanan kara ammaanka dalkeenna guud ahaantiis labo dhammaystirka federaaleynta dalka si uu u noqdo mid u adeegaya danaheenna soomaaliya adkaynta dhismaha maamul goboleedyada taageeridooda iyo dhiirigelintoodu waa siyaasad ay soomaaliyada cusub ay ku sii socon doontaa dii allayidhaah saddex dhismaha nidaam siyaasadeed oo qaran si aynu u noqonno qaran wada jira waxaynu dhisaynaa siyaasad qaran oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay garanayaan sida siyaasadda loo maaraynayo sida siyaasadda loo hagayo sida hoggaanka dalka iyo talada dalka loo wadaagayo iyo sida dadka soomaaliyeed ay qayb uga noqonayaan mar kasta dhismaha siyaasadda dalka heer kastoo ay tahayba siyaasaddaas oo ah mid dimuqraadi ah matashana dhammaan shacabka soomaaliyeed ayna hoggaan u noqdaan axsaab siyaasadeed oo afkaar la garanayo oo dadka iyo dalka loogu adeegaya wadata oo fikirkooda lagu taageero oo aan lagu taageerin qof jeclaysi oo aan lagu taageerin qaraabanimo oo aan lagu taageerin qabiil oo aan lagu taageerin koox gaar ah laakiin lagu taageerayo ra'yiga soomaaliya ee xisbigaas uu ka qabo iyo waxa uu dalka rabo inuu gaarsiiyo iyo siyaasadda oo baahida soomaalida maanta jirta qarniga kow iyo labaatanaad bilowgiisa lagu hagaajinayo sidaas ayaan muxuu ahay siyaasaddeenna mid dimuqraadi oo horu socod ah oo ku salaysan isbeddel sharciyadda dhexdeeda la isku beddelo xukunka iyo taladiisa ee aan la kala maroogsanin laakiin loo tartamo talada ayadoo waxa lagu tartamayana ay yihiin yaa soomaaliya fikir wanaagsan oo meesha maanta ay joogto hore uga sii soconaysa yaa u haya ayadoo hoggaanka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta lagu dooranayo afar dowlad wanaag waxaa soo noqnoqday eedaha sheegaya in dalka musuqmaasuq baahi uu ka jiro musuqmaasuqa waxaa lagula dagaalamaa hay-ado dhisan iyo sharciyad ay leeyihiin waxaa meelo badan nooga dhiman weli oo aan dhammaystirmin hay-adihii inkasta oo sharciyaddii hay-adahaasi in badanoo ka mid ah ay jiraan laakiin jiritaankoodii iyo qaabayntoodii wax ka dhiman yihiin waxaan ballan qaadayaa inaan dagaal aan loo gabannin oon laga cabsanin oon laysku qaraabaysanin oo aan laysku qoloqolaysanin oo aan laysku kooxkooxaysanin ee dalka soomaaliya loogala dagaalamayo musuqmaasuqa iyo ku danaysiga ku takrifalka awoodaha shacabka soomaaliyeed ay mas-uuliyiintooda u dhiibteen in dhaqanka oo ku salaysan sharciyad la yaqaano oo qaanuun ah in dalka laga dhaqangeliyo sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan la yidhaah arrinta musuqmaasuqu waxaa lagu tilmaamaa inay tahay neef ama qof jirhkiisa cunayo si uu baahi uga badbaado laakiin marka dambe dhimanayo qarankeennu musuqmaasuqu waa dilaya daawo uma aha qofna maslaxad ma samayn karo hantina ma haysan karo mana heli karo haddii aanu haysanin dal deggan iyo nabad kula noolaado marka waxaa kowda ah waa dalka inaan dejinna
kaasay weli bahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilishay dhammaadaha islamarkaasi inuusa kulanka qawda magaalada muqdisho shacabka soomaaliyeed usa ku dalbada intii mar kale landoorada intii usa nagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afarta sane ee hadereerta qodobkaasi aan dambey barnaamijka kulanka warsan oo ah oonimada isinku dhugunsaagsan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijkan oonimadan weliba siinsaare islamarkaasi intaas idinku jeedayaan oo ay saaxiibkiin siidi cali muuse maxamed ateera faysal ama saalax qays iyo in farsameey intii barnaamijkan lamid eredan kulmaan waliba si inku tabaane sidaasi oo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu